wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland axmed xuseen barake ayaa waxa uu ka hadlay kulan lagu dhagax dhigayay kanaalka waraabka beeraha ee buulo bartire kaas oo ka mid ahaa mashaariicda biyaha ee laga fulinayay deegaanada waqooyi magaalada kismaayo mashruuca dibudayactirka lagu sameynayo kanaalka waraabka beeraha ee buulo bartire ayaa waxa uu ka mid noqonayaa adeegyada xalka waara wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland axmed xuseen barake ayaa waxa uu ka warbixiyey muhiimadda uu leeyahay hirgelinta mashruuca dib u dayactirka kanaalka waraabka ee beeraha intannadan hadda iyo ragga kale ee xukuumadda ku jira waxaan wakhti badan gelinnay in horta meel gooni ah oo dadka barakacayaasha ah loo qoondeeyo oo dhul laga siiyo wasaaraddana liidka ka ahayd howlaha guud waxaan u malaynayaa qoys kaste tarty by twenty dhul ah yaa loo qoondeeyey lix wasaaradood oon annaga qayb ka nahay yaa waxaa la yidhi howshaa fuliya wasaaradda beeraha qaybteedii waatana way wadaa ta tii howlaha guud guryahan aad arkaysaane faraha badan bay dhisaysaa master plan bay dhulka gelisay waddooyin bay jeexday biyaha maanta meeshan weli wax way ka jirjiraan laakiin waa meeshii ugu horreysay ee biyo haysata biyo weliba nadiifa oo ka macaan biyaha kismaayo waxaan u malaynayaa kow iyo labaatan ceel yaan webiga qarkiisa ka qodnay sistem dhan oo biyaha lagu nadiifiyaa webiga korkiisa yaan ka samaynay halkaa hadda hortanada waxaad ku arkaysaan haan weyn baan ka dhisaynaa oo may kuwa yanyanka maaha midda ka midigaysan haan weyn oo birta dhinaca ka ah oo laba milyan iyo shan boqol oo litir oo biyo ah problemka ugu badan hadda wuxuu ka jiraa biyihii waan haynaa weelkii lagu shubayey baa problem ka jiray marka waxyaalaha hadda annaga aan ka shaqayno qaybba kamaba ahaba biyo dhaamin iyo wax yaroo life savina maba galnaba waxaan rabnaa wax hal waara ah oo dadku nacfi u leh oo berita haddaan meeshan ka tagniyo haddaad deganaataba meeshaa biyo laga heli doono marka aad baan ugu faraxsanahay mashaariicda noocan oo kaleeta ah ee waraabka ah ee channeliska ah ee lix kilomitir in inti laamiga la gooyo jeeximo la sameeyo waxaa baan hadda igu dhalanahay oo sidaan beer ku samaysan lahaa oo dhulka aan beer ooga heli lahaa marka wasiir waa idinkugu taadiyadayeynaa waxaan aad u jeclaan lahaa mashruucan miro dhalkiisa inaan haddana ka soo qayb galno inta badan wixii intii la bilaabay naga yara dadaahaan annaga hadda mashruuc weyn baan wadnaa yoontooy baan ka wadnaa baybkan weyn ee magaalada dhexmara haya shaqo kuma laha eriyadan kismaayo uu socdaa baybka biyaha webiga yaan rabnaa inaan intaan sifeyno kismaayo geyno waxaa ugu jira daah fara badan hal sano ka hor inuu dhammaaday ahayd marka wax badan oo qabyo naga abaa jira oo aan hadda dardargelinaynaa marka insha allah idinkuna in idin daaha gelin baan rabnaa oo mashruucii la dardargeliyo oo wixii siday tahay loo